kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijkan waxaanu si gaara ugu eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey caabuqa covid nneteen oo hadda saameyn weyn kula soomaaliya warbixinadii ugu dambeeyey wasaaradda caafimaadkana waxay muujinayaan inuu soo ridinayo tiro hor leh meelaha ugu daran ee dadka hadda u nugul waxaa ka mid ah xaryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha waayo ma haystaan tasiilaadkay u baahnaayeen ee ka hortaga caabuqa covid nneteen barnaamijka waxaa marti noogu ah aamine xaaji cilmi oo madax ka ah hay-ad u dhadhaqaaqda xanaaneynta iyo dhowrista haweenka iyo caruurta ee lagu magacaabo s s w c aada baad u mahadsan tahay ee kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka
waa dhowahay bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaadir waa dhowahay cabdiqaadir waa mahadsantahay idaacadda v o n waa ugu mahad celinaya haddii alla yidhaahdo waxaana rajaynaynaa ilaahay horta ummadda anigu waa u duceeyaay dadka waaweyn baan ku jiraayo waa duceeya ducadaan jeclaa ilaahay dhinaca naga mariyo ducadana ilaahay waa naga aqbalaya bini aadan waa abuurtaan nahay oo masaakiina ilaahay caabuqa iyo culayska iyo dhibaatada iyo virus ordahay oonaan ujeedin isagaa ujeeda awoodkaa noogan qabtoo naga badbaadiyo soomaaliya dhib waa kasoo daashay iyo iyo iyo iyo dhibaato dambe uma baahnin ilaah rabbiyo dhinac naga mari markaan taa kasoo tago annaga waa sidaad sheegta waxaan ka shaqaynayna muddooyinkii ugu dambeysay oo labaatan iyo sideedda sana ahaba iska dheh sidii dalka u burburay arrimaha dadka masaakiinta oo liita baanu la shaqaynayna annaga dhanbaa masaakiin wada noqonay laakiin waxaa la rabaa sida loo kalo markaa adigu taagan tahay qofka dhulka yaal inaad gacanta u tagto oo aad ka qaadaa loo baahan yahay si laysu kaashado marka halkaasay shaqadaas aan ka haynay waa runtaa dadku waa u nugul yihiin dadka i d bska xeryaha joogaa sababo badan bay ku nugul yihiin waxa waaye hal qol oo yaroo buulaha waxaa ku nool odaygii iyo habartii iyo awowgii iyo iyeygii iyo maxay to ilmihii iyo dadki waa la iskor saaran yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin climaka maxay to qoraxda kululayd iyo geedaha hoostooda la iska seexanhayay iyo dhulkaygo ilaahay nooga dhigay noo nabdoonay gogol nooga dhigay dadku waa la noolaa laakiin hadda wax culayso hala kala cararo afka hala xirto alaarmi baa yimid xag ilaahay ka yimid oo oo cudurkan sidii looga hortegi lahaa marka waa usii liitaan waa u siricsan yihiin waa u dayacan yihiin annagu ka urur ahaan waxaan samaynay oo aan markii wuxuu dhaceenba markii wuxuu dhaceenba aan maxay ku tallaabsanay maadaama aan dadka la noolnay annaga xeryahaas subax walba waa aadnaa dad baan u dirnaa waxaan samaynay biyo la-aantu waa dhibkeeda farii hala dhaqdaa la yiri wuxuu noqday cudurkaanu ka hortag buu yeeshay ka dabatag waa yeelan waaye weli ka dabataggiisi iyo daaweynkiisi adduunku waa ku wareegsan yahay ka hortagi marka war sidaan uga hortegi lahayn dadkii afka hala xirtaa la yiri gacnaha hala dhaqdaa la yiri saambuun baa la rabaa shaam baa la rabaa biyaa la rabaa marka annagu annaga ay xil qaadnay oo iska aruurinay wax waxaan gaynay haamo waxaan ku shubnay biyo waxaan ku xirnay microphone waxaan dhahnay war dadkii faraha dha kaala faraha dhaqo kaala faraha dhaqo microphone kusoo celcelinaayo waan gartay marka dadkan dadkan khatar intee la-eg bay ku jiraan oo khatarta ilaahay xaggis khatar loogama jiro laakiin waxa bini aadamka u muuqdo dadku waa iskor saaran yihiin haryihii bay ku jiraan maxayto waa isku neefsanhayaan waxibay waa isku dhex jiraan wax kala hagahayoo kala tarjumhaya male soomaalideena ama xerada qaxootiga ha joogo ama dariiqaan ha taagnaado ama carada ha mare afka xiro waa ku adkaatay waa ku adkaatay waa la qaadan waaya qofku hadduu afka maraa lagu xiraya ugu dambeyn afka mara ku xiro weeye dadku maryay haystaan xataa haddii inta laga gaarayo gargaarka uga tagay afkooda marada ay ku xirtaan ama kala fogaadaan qofku wuxuu isku samayn karo oo isaga uu bilaabi karo iyo wuxuu uga baahan yahay kaalmo waa kala labo hadday dhahaan saabuun ma haysano biyo ma haysano waa runteed laakiin hadday dhahaan maro afka isaga xirna ma haysano marada waa waa in la isla shaqeeyaa la rabaa daktarka markaad u tagto ood cudur sheegato haddaadan la shaqeyn oo cudurka suu kuu qabta aada u sheegin daktarku malaa'ig maahan waan gartay waan gartay wacyigelintooda dareenka ay qabaan markaad fiiriso aamine xaaji dadku dad wakdareensan oo cudurkii og oo wacyigoodu intee buu leegyahay maadaama xariyaha in la tago aysan sahlanayn dowladuna gudaha magaalada ay ka dhadhaqaaqayso bal adinkaa xaryihii taga dadku ma og yihiin in xanuunkan saameyntiisa ay waxa keeno
dadku dadka weliba dadka reebaajoog ayuu usiiyiin dad usoo jirixsan dadka sida khatarta u jirta soomaaliya oo dhan kuma baraarugsana ayaguna waa usii jirixsan yihiin waa dad banrasa oo intooda badan ka kooban dad waayeela iyo dad dumara xeryaha qaxootigu dhalinyaro ordaysa oo boodaysa male waa ilmo iyo haween iyo waayeel ama awoowo ama ayeeye ama oday ama habar haddaa taxaado dadka saasaa ugu saysaa dhalinyar ma ugu tagaysa taargetka marka uu daray oo u jilicsan yahayna waa taargetkaas baa u jilicsan waayeelka dadkaa u jilicsan oo xanuunka u liita oo uu sidii naloo sheegay ilaa iyo hadda maxaysa wixii aan dhakhaatiirta noo sheegeen dadka waayeelka waa jilicsan oo lixdanka sano jira iyo wixii kasii weyn baa loo sheegay cudurka inuu khatar usii yahay laakiin khatartii bay khatar usii yihiin oo i d bs usii yihiin oo meel u fadhiyaan oo aysan haysan wixii dadka kale u haystay talooyinka la bixinaya waaweyn waxaa kamid a in in farihii la xasho biyo la helo in maski afka lagu duubto in dadku kala fogaadaan waxaasoo dhanna suuragal ka maahan xeryaha daruufo jira darteed marka xalkood muxuu noqon doonaa xalkood wuxuu noqonayaa in horta qofka asaa la rabaa naftiisa qofka hadduu xanuunsado iskool isbitaalka waa ku qasban yahay inuu aado waxaa la rabaa intuusan xanuunsan inuu isagu is ilaaliyo qof naftiisa qofna wax ugama qaban karo qofka waxbuu ku tari karaa marka hadda dhib ku jiro bunaa loo geynhayay dhar baa loo geynhayay kubeertaa loo geynhayay laakiin hadda afka inta gacanta looga hayo qofna kuma waardiyeyn karo afku xiro laakiin waa loo sheegi karaa laakiin laakiin wacyiga jira dadkani ma awoodaan in isbitaalla aadaan aamina xaaji maya waxaan ka hadlahayaa si guud asaj baan ka hadlahayaa qofka waxaa loo qaban karaa hadduu xanuunsadaan sur ugu dambeyn waa la geenaya isbitaalka ugu dambeyn dadka ma isbitaallada marka warbixinta aan dege aan dhegeysanayno marka ugu dambeeya qofkii naqaskii ku dhawo maxay waxba loo qaban karin baa la geeya isbitaalki laakiin waxaan ka wadnaa tan waxay ku fiican tahay cudurku wuxuu leeyahay kahortag kahortagii in loo istaagaa la rabaa dawladuna runtii waa ku hawlan tahay caambeyn waxaa socday laba maxayse wiil asbuuca haddana ka mid kalaa la bilaabahayaa oo dadka ay dawladda u wado maradu afka isaga xiri lahaa wixii agabahoo uu heli lahaa waxaasoo dhan qof walba loo geynayo laakiin laguma dhejin karo dawladda koolla ay kula dhejisa ma wado iyo dadka geynayaa wax koolla ma wadaan laakiin waa siinayaan marka waxaa la rabaa dadka adinka laftiimu dadkina medio inaad ku wacyigelisaan oo caalamka standardka caalamka ka socda dadka loo sheego dadku waa bini aadan waxa bini aadamka dhibaa dhiba wuxuu u baahan yahin waa u baahan yihin aamina xaaji dadkan dadkana maanta waktiga siinee ka hadlayna xaryaha ku jira iyagu caalam lama socdaan nolosha magaalada qayb kamida way ka goodansan yihiin waa dad nugul waa kumanaan xaryo ku jira iyagaasaa rabnaa bal maanta inaan fursad siino aada u dhegaysano kiisaskooda wax ka ogaano marka aan kugu celiyo su-aasha dadkan biyo ma haystaan oo oo dushay kusoo aroortaan ma haystaan afka wuxuu lagu xorelayay wacyiga magaalada ka jiran lama socdaan marka dadkan maxay noqonaysaa xaaladooda
dadka xaaladooda waxay noqonaysaa gurmid baa in loo sameeyo oo la ag taagnaado oo xooga la saaro anaga aniga kula hadlaya waa ka shaqaynaa aniga waa kula shaqaynaa waxaan geynay biyo waxaan geynay maxayse geeda afka lagu xirinhayay microfoono waxaan geynay saabuun waa ka shaqaynaa dadku ma dad laca waa loo shaqeeyaa waa loo tagaa laakiin dhib ka jira culayska jira iyo waxa ay helayaan baa kala weyn haddana dawladdu waxay u samaysay qorshe ah waxaa loo sameeya campaign in lagu qaado ayagoo la aado dhowr week lana soo ogaado maxayse wixii ka dhiman iyo wixii ay haystaan laakiin dadka lama hay-adaa jira caalami oo la shaqeeya oo xeryaha ku dhex jira hay-ado loo kalahaa jira ayaga idhib kuma xirna waa loo tagaa subax walba dad baan dirnaa serbey baa laga keenaa xaaladooda waa waa waa la soconaa laakiin baahida hadda lama dabooli karo baahidu waa ballaaran tahay baahidu waa ballaaran tahay mase isolation kuma jiraan waa lala socdaa waa la aadaa dad ilaahay waxsiyaa wax u geeya hay-adaha wax u geeya waa wa waa laga warhayaa waan gartay mid kamid a dhabayaasha aadka loo dhaliilaya waxaa kamid a qofku markuu xanuunsado tegidda goobaha loogu talagala gaar ahaan isbitaalka martinia hadda dawladdu gacanta ku haysaa dadka markay xanuunsadaan wadooyinka ay marayaan aqoon uma laha wacashada gaadiidkan gurmadka degdegu waa cilmi kale in inta xanuunsadaan ay shakiyaan ay soo baxaan uma sahlana marka dadku ma xanuunsan yihiin xaryaha markaad gasheen oo tagtaan dad xanuunsan ma arkaysaan
dad markay xanuunsadaan wax dawladdu waxay u samaysay call center waxa la yidhaahdaa la sameeyey dadka telefoonay ka wacaan telefoonka markuu wacaan qofku calaamadahaas dhakhaatiir baa fadhiya call centerka markay calaamadaha sheegtaan dhakhtarku waa monitor gareeya laakiin dadkan dadkan barakacayaasha ee danyartu iyagu ma fahamsana teleefano soo maahan waa waa soo diraan xeryaha sida nooshi call centerka ameenka warbixinta lagu siiyo waa laga soo wacaa xeryaha qaxootiga waa laga soo wacaa xiriir bay la leeyihiin sida ay noo sheegeen marka qof meel uu gaaro ay dhakhtarku dhaho dhakhtarku u baahan yahan ambulance baa loo diraa waa lasoo qaada isbitaalka la geeya marka dad inta aan ogahay oo maxay tahay warbixinta ameenka anagu aan ku helno laakiin xaaladdu si kasta ha ahaato aamina marka laga yimaado sheegashada dawladda marka laga yimaado hooyada ka timid bakool ama ka timid maaragtay meel kasii fog in inta soo wada telefoon number gaabana haddana xogteeda gudbisaa way adag tahay marka loo eego realityga meesha ka jira laakiin waa in loo tago marka ma jiraa dhabo kaloo ah aan lagu haleyn karin teleefanada lasoo waco lagu haleyn dhabo kale ma heli karnaa
waxaa jira horta anagu dad field monitor baan u dirnaa walow hadda intii shaqadu ay lockdown ka la galay aan dadka tirada badnaa ay aadi jira aysan aadin ayaga xeryaha qaxootigu waxay leeyihiin dad maamula oo u ah maxay xero walba tiam baa maamula tiamkaas waa dad ilbaxoo haysta iyagu microphone baalki telefoonada oo access ule inay la soo xiriiraan marka wixii dhiba center baa noogu ku dhex yaalaad anaga centerna wuxuu ku yaalaa number afar santarkii afgooye iyo iyo xamar dhexdooda ku yaalaa waxaana telefoonay haystaan dhalinyaradu waa u timaadaa wixii dhibaataa marka way og yihiin dadku meesha ay la soo xiriirayaan dadka dad waxaa jira ayaga madax oo ah oo dadku waa isku xirayno oo kaamamka kaca mas-uul maxaa yeele waa meel umada ku nooshahay naag baa foolanaysa mid baa la dilaya mid baa la dhibaateynaya waxbaa ka dhacaya marka way la xiriireen communication kama go-ona boqol ka timid oo waayeelka ama gabaro ay dhashaa joogto ama wiil ay dhashaa jooga ama dadka xeryaha jooga marka hore dadku meel isolation kuma jiraan dadka waa laloo shaqeeyaa laakiin hadda culayskii na saarnaa oo dalkii saarnay iyo maxayto dhibka jiraaba kala badanba waa kala badan yihiin marku dhahayo waa la kabargaraynaya laakiin waa la ogyahay waa laga warqabhaya waa loo dadaalhaya waan gartay aamina xaaji waxaa igu maqaal ah inaad kamid tahay guddi habeen walba ka qayb gala shir video conferencia oo ra-isul waaruhu shir guddoomiyo waxa ugu waaweyna looga hadla maxaa ugu muhiimsan
xaalada dalka ku jiraa looga hadlaa iyo sida responka loo sameeya dalka laba xaaladood oo culus baa isku korfuushay coronana waa dhinacbu ka socdaa dhinacna waxaa ka socda maxayse daadadkii maxayse magaalooyinka gubiyaasha ay soo fataheen marka runtii shaqo fiican oo leadership fiican leh oo socota oo
waxaad ii sheegtay in kulama socdaan in dadaalla socdaan haddana dadku way dhimanayaan oo dhimashadiina maysan yaraan dadkina xanuunkuu soo ridanaa marka xaggee si qaba laadahay ma dadaalka la sheegayaan sax ahayn mase dadkaan meelihii tegayna horta dhimashada lama celin karo dhimashada ilaahay keliyaa celin karo biniaadam dhimasho ma celin karo laakiin biniaadamka dadaal baa la faray aniga aragtidaydana dadaalka waxa sida dawladda shaqada u wada iyo dawladda keliya maa dawladda ganacsatadii civil society-ga culamaa udiinka dadkii dalkan wax ka oranaya oo dhan oo dhan maahan sambala laga soo qaadaa ku jira meesha dad shaqaynaya oo shaqada ku maxayte dalka markaan dawladdu aysan lahayn dadkii shaqaynaya dawlad aan lahayn baa daadad nagu dhici jireen dawlad aanaan lahayn baa daacdo nagu dhici jiray dawlad aanaan lahayn baa dagaal nagu socday dadkii marka dalka u shaqaynayay intooda badan wixii nool waa ku jiraan shaqadaasisa waa ku jiraan dawladda alxamdulilah dawlad shaqaynaysa oo maxayse caalamka la xiriiraysa oo maxayse wixii relationisa iyo hawla qabanaysana waa joogtaa dhakhaatiirta soomaaliyeed oo banaanka jirana waa aad baan ugu faraxsana iyaguna waa yimaadaan oo waxay kasoo qayb galaan foolka wixii contribution wixii ay hayaan maxayse sala iyo mucaawimaa intay meesha keenaan marka dhimashada lama celin karo lamana xadadi karo laakiin dadaalka bini aadamka la faray aniga waxay ii muuqataa inay soconayso oo hawlo ay ka dhismayso isbitaallo fiican baaba soo baxaya jaalada isbitaallaa ku dhismaayo shaqadi baa dhismaysa laba shaqo saddex shaqo afar shaqaa la isku dhinac wadaa koronihi waa dhinac baa lagala tacaalhayaa daadadkii dhinac baa lagala tacaalhayaa economicii inuu stable ahaado dhinac baa lagala tacaalhayaa shaqada inay seebilaato marka waa badan tahay shaqadu waa badan tahay dawladuna sababteeda aniga dadaal fiican iyo leadership fiican baa iiga muuqda aniga mas-uuliyadeeda hadaa iweydiisay laakiin waxa shaqada socota iyo dadka sa weerar ubaa loo baasinayo hadda america iyo kan maxay ingiriis ayaa lagu baaba'ahaya tan waxaa lagu tano male maxay xad male waa ilaahay inaan barino maahane annaga inaan gacanta taagtaagnaana laka rabaa maahane maba jirtaba waxaan alla celin lama celin karo laakiin shaqadii bini aadamka qaban lahaa waa la qabanaya tanase waa ferus aan weli daawo loo helin laakiin protection buu leeyahy waxaa ummadda soomaaliyeed laga rabaa marka dawladda wax ku gaara male qolo kale wax ku gaara male qof kastoo naga mida waxaa laga rabaa inaan u istaagno tabliiqno afka hala xirto war afka hala xirto faraha hala dhaqdo war afka hala xirto wax kale daawada marahaada ku xir afka waayeelka ayaan loo dhawaan aan qaadano calaamaadka adduunka iyo waxa dhaqaatiirka soo qaar ay ay sheegeen oo oo oo cudurka looga badbaadi karo aad baad umahadsan tahay aamina xaaji cilmi ayay ahayd oo marti noogu ahayd barnaamijka martida mikrofoonka v o e da oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada muqdisho aad baad umahadsan tahay